haatan waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeney go'aansatay inay xafladda dhalashadeeda xabsiga ku dhex qaadato iyadoo xafladdii la fadhiyo oo la joogo oo dadkii ka soo qayb galay ee munaasabaddii dhalashadeeda la wada joogo ayaa waxaa soo daahay ee keega ama duulshihii la jari lahaa ee dhalashada intii doolshihii la sugaayay ayaa waxaa yimid marka boolis iyada raadinaya waxaa kaloo aad maqli doontaana jacaylkii oo la buddigayo hooliyowga xiisaha bariidada arurnimo barqada tabaysaa qof bogsiin karaayo boogaha dhayayay barashada ku moodaa yacni markaad waxana wanaaga ka yaabto waxaad soodhanaysaa wixii hore o dhan dee dhakhtarkiisii baad heshay beriyo weedhahaagaay rajo badan ka filataa beer laxawsigaagaay nafta baari noqotaa ka hor barashadaadii dadqadku ruux ku noolaa soo badweynta caashiqa bartankeeda maad dhigin baada jacaylkaasi la buddigayana xubinta alabuurka iyo heesaaga ayaad ku maqli doontaane sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaa caawana aynu ku wada caweyn doonaa barnaamijkuna waa caweyska washington
aan ku bilownaya dhegaystayaal qof kastaaba sannad guurada dhalashadiisa waxa uu sida caadadaa ku xusaa kolba meesha iyo weliba goobta uu jecel yahay inuu ku qaato maalintaasi ku weyn iyadoo lagu kala duwan yahay islamarkaana qofba uu dookhiisa maalintaasi waxaa agtiisa ku weyn uu ku qaato haddaba haweeney ku nool gobolka north carolina ee dalka maraykanka ayaa la tibi tallaabo la yaab leh oo fajacya ama kaa ku riday ehelkeedii asxaabteedii iyo weliba cid kasta oo maqashay iyadoo dooratay inay ku xuso sannad gurada dhalashadeeda meel cid kastaaba ay la yaabtay haweenaydan ayaa xilla ay ehelkeeda iyo weliba qaraabadeedu ay u soo diyaargaroobeen inay la weyneeyaan sannad guradeedan mar keliya ta haweenaydii xabsiga loo taxaabay iyadoo dadkaasi sidoo kale ay la yaab ku riday markii ay ogaadeen in iyadu xadhigga ay lugaheeda ku doonatay bal haddaba aan soo dhoweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan isha soo mariya islamarkaana inoo haya waa mahadsantaha shirwac waana dhowahay waa hagaag bal sheekadan ishaad marisay waanad la socotay haweeneydan oo dabcan dee warbaahinta maraykanku ay aad u qorayso aadna loogu qoslay haweeneydan maxay ahayd haweeneydan waxaa la yidhahdaa ruth bryant waxa ayna degantaha ama ay ku nooshaa gobolka north carolina marka waxay dooneysay inay u dabaaldegto sanad guuradeedii dhalashada ee boqolaad marka si cajiiba ay rabtay inay u xusto sanadkan oo waxyaabo la yaab leh ay samayso si ka duwan sanadihii hore ayaa hamigeeda ku jirtay inay wax yaab leh oo lagu xusuusto samayso sidaas daraaddeed waxay niyeysatay ama ay ku fikirtay inay xabsiga ama jeelka dhexdiisa ay ugu daba degto ee dhalashadeedii boqolaad marka dee cabdiqaadirow iska garanaya dee qofku hadduu jeclaada xabsiga inuu tago dee sabab lagu geeyo ayay noqonaysaa qofkii layskama geen kara xabsiga marka maxay dembi lagu lagu geeyey amaba ay noqotay inay isku xidho waxay tagtay meesha qolyaha debdemiska marka waxay soo rabshaysay ama ay fawdo ku kicisay shaqaalihii debdemiska hawshoodii socotay ayay joojisay meeshii ayay qas ka kicisay kadibna gurigeeda ayay soo aaday marka iyadoo xafladdii la fadhiyo oo la joogo oo dadkii ka soo qayb galay munaasabaddii dhalashadeeda la wada joogo ayaa waxaa soo daahay keega ama duulshihii la jari lahaa ee dhalashada intii duulshihii la sugaayay ayaa waxaa yimid marka boolis iyada raadinaya marka booliska waxaa u shidnaa calaamadii oo walalac dhehaysa oo nalalkii booliska u shidnaa yani boolis howlgal ku jira ayuu ahaa gurigii ayuu soo galay markaas ayaa la yiri bryant adiga booliskii bay ku tiri waxay ku xiran tahay wixii aad doonaysay wax lamid ah isagay dib su-aal u weydiisay marka adiga markii la ogaaday waa la waday gacmaha ayaa laga xiray booliskana gacmaha ayaa wax ugu jiray markay sii baxeen ayay xitaa waxay isku daysay inay booliskii jirdil u geysato oo laad iyo feer iyo waxbay la dhacday booliska ayaa xataa wuxuu leeyahay jilbaha i xanuunaya iga daa waan gartay Eh, marka iyadiina waxay ku leedahay anigaba jilbaha waa i xanuunayaan oo waxay doonaysay inay sii kordhiso waxyaabaha lagu xiri karo marka inay xaqiijiso inay jeelka gasho maalintaasi ay sanad guuradeeda xuska u golay iyadoo xabsiga ku jirta iyadoo xabsiga ku ka jirta ay dembigiisii kordhinaysa ayay dembigay la sii dagaalamtay.
kordhinaysay waan marka gartay marka ma la geeyey gabadhii xabsigoo sidii ma u hirgashay Een, gabadhii waa la geeyey aan raahda haweeneydii ee, marka ee, markii la geeyey waxaa la soo sawiray iyadoo haysata ee, calaamadda xabsiga qofka la xiro sawir ayaa laga qaadaa ee, kadibna waa la xiray marka waa la xidhay een, dabcan dee calaamadaasna saasay u qaadato hadde magacii jeelka iyo weliba dharkii la xidhanaya ee midabka een, oranjka amaba liimiga ahaa Een, ma la soo daayay cabdiqaadir oo markaa mise waa meeshaa way ku jirta Een, markii dharka jeelka loo xiray oo la sawiray adiga kadib waa la soo daayey laakiin ujeedadeeda ayaa waxay ahayd iyadoo xabsiga ku jirta inay ugu soo gasho wakhtigii dabaaldegeedii marka meeshaas ayay ku ciyaartay ay qoobka ciyaar ku samaysay ay ku dabaaldegtay ee, gudihii xabsiga ee, ugu dambeyntiin waa la soo daayey Een, taariikhiyan markaasi u eg tahay hore xabsi ma loo geliyey oo ma la xidhay oo gabadhani gabadh xabsi soo martay ma tahay Ee, gabadhan weligeed lama xirin boqol sano ayay jirtaa weligeed lama xirin marka een, waxay uga gol lahayd ama ujeedadeeda ay ahayd beri ka mida baryaheeda inay xabsiga soo aragto oo rikorka ama taariikhda ay u gasho in la xiray sababtoo ah boqol sano ayay jirtaa ee weligeed lama xirin qof waxay ahayd clean ama nadiif ah marka la fiiriyo backgroundkeeda ee laguma hayo marka sidaas daraaddeed ayay u doonaysay wax xusuus leh oo yaab leh inay samayso weliba xafladeedii dhalashada ee sanad guuradeedii boqolaadna inay xabsiga ku dhex samayso cabdiqaadir oo markaad eegto taariikhiyan dee dabcan boqol sannadood qof soo jiro intaasoo sannadood soo noolaay oo soo jiray qiyaastii wax kasta way soo aragtay sanad kasta sagaal iyo sagaashankii sanne ka horreeyay wax laga yaaba inay kolba wax lagu soo dabaaldegaysay markaa ta u dhinayd unayn ahayd inay xabsina ay ku qaadato dabaaldegeeda marka waxaan maqli jira un cimri tegey ceeb laguma sagootiyo Een, xitaa waxay la midna tahay meesha ay ka yidhaahdaan cimrigaaga oo raaga wuxuu ku tusaa eh, geel dhalaya rag baa yidhi yacni mahmaadaas waxay ka timid in aan weligii arkin geel dhalay marka Ay, ay.
iyadana hadda cimrigeedoo raagay waxay rabtay inay aragto iyadoo xabsi ku jirta aad iyo aad marka eh, waxaysan weligeed arkin waa inta u dhinayd intii u dhinayd ayay ahayd nolosheeda maadaama ay boqol jir tahay oo xabsina aysan weligeed arkin eh, intaas ayay ka doonaysay aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdiqaadir adigaa mudan
ugogoyahay gablada ugoyoga mugasi ugogoyahay gablada xubinta halabuurka iyo heesaaga waynu usoo noqon doonaa ee bal haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada khadra daahir cige
Waxalama, waxalama doodaba Miyuluun, miyuluun gowracay markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga uu martii inoogu yahay abwaane maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magac dheer maxamed saalim iyadoo qaybtan oo ah tii koowaad ee waraysigana uu inagula wadaagi doono maanse uu ka tiriyey jacaylka bal marka hore aan barnaamijka ku soo dhoweeyo abwaane maxamed saalim aad baan u dhowey cabdixakiin shirwac aad baad u bahadsantay adiga iyo idaacadda weyne v o eba waan kaaga mahadcelinayaa kulankaa qiimaha leh waagaan himdooyinka dambe sugaan badan baad soo saartay magaaladaas ugu soo daysay gaar ahaan iyo weliba jacaylka ah xagga jacaylka adunbaa ka miisay mise waayuhun baad la socotaa dee kolley labadaba way noqonaysaayo waayahana waan la socdaa xaggaygana kama maqno jacaylku jacaylku waa wax bini aadanka iskala nool hayaye niman baa habeen annakoo aanu saaxiibna wada joognay ayaa waxay dhaha nin qoladiinna wax tirtirsaan jacaylku ma si gaar ugu dhacay in dadka ugu dhicin waxaan ku niri may- waxaan ku yidhi maye dee siduu dadka ugu dhicin buu noogu dhacaaye laakiin annaga wixii baanaanu qarin karayna waana kaa dartaba heesayna marka xaaladaydi baa meel kasta laga dhegaysanaya aad marka dadka kale way qarsadaan oo ama si kaley usoo gudbiyaan baan jiray idinku wixii baad sugaan ka dhigaysaa dee intika xaaladii igu dhacday markaan caawa hees ka sameeyo heestii baxday dadka wada dhegaystaan sawir waxbaba qarin kari maayo wixii baa gudbaya haa waagaag haddaynu soo qaadano buddigii jacaylka Mm.
hadda waa jacaylka waa la buddigayba uu dhintay halkaas markaa ugu daayay miyaa maaragtay mise waa laga quustay haa may wa- markaad xal weydo bini aadanka halka ugu dambaysa ee lagaga hadha waa marka ilka la dhiga soo maha Haye.
intuu qofku nool yahay ee uu xay yahay deerta lagama quusto Mhm.
haddii uu buko qofku iyo uu bukaan yahay oo xataa bukaankiisa xal loo waayo dee waa layska rogrogtaa raqdiisa Mhm.
laakiin marka buddigii micnaheedu waxa weye qofka marka iil la dhigo maalintaasa kugu dambaysa hadalhayntiisa hadduu dhib badnaa iyo hadduu dheef lahaa labadaba wuu tegay dee aad iyo micnaheeduna waxay tahay in maansadu buddigii jacaylkayga waxa weeye halkaasu ku ekaaday Mm.
uu ku soo dhammaaday gebigiisaba marka jacaylkaa isagaa wax muddo lasoo wado rajo laga qababa hadda rajo la-aan bad maansada haddaynu galno Ah.
een, eh, maxay ku timi een, eh, se maxay odhanaysaa maansadu sawirka guud ee xambaarsatay waxa weeye een, cabdixakiino qof qof bartay deetana isagoo dhaawacyo iyo dhibaatooyin hore nolosha ka soo arkay oo jacayl deetana wixii kalsoonida la yidhahdo noloshiisa ay ka dhinteen ayaa wuxuu baranayaa qof qofkaasaa wuxuu u dhisayay kalsoonidii isaga ka dhimatay Haye.
keerin badan buu siinayaa kalgacayl badan buu siinayaa wakti fara badan buu gelinayaa yacni wuxuu tusayay inuu dhib iyo dheefa la wadaagayo wuxuu tusayaa wixii hore u xumaaday inuu isagu sixi karo wuxuu tusayaa nolosha inay iil mooyaane adduunka aanay ku kala tegiyo Mhm.
deetana taasi markay dhacdo ayaad adiguna dee soo dhowaanaysa qalbi bilaadan mar walba waa iska wax fudud haddii tacab la geliyo Mhm.
marka qofkii marka uu ku wada hanteed isheshaan Mhm.
idigoo isba helina dee noloshiinni qalbiyadiinni isku soo dhowaadaan aad iyo ayaa muddo kadib haddana dee caqabada imanaysaa Mhm.
marka waxay een, maansadaasi horta sawirka guud ay xambaarsantay waa taasoo Ah.
marka dambena xal baa loo waaya saasuu ku dhammaanaya saasuu ku dhammaanaya deetana dee budhiggii jacaylkaygu halkaasuu ku eegayy weeye Aha.
noloshuna guud ahaanba haddii aad si guud u dul istaagto go-aanka kama soo hadho qofka bini'aadankii haddii uu go-aan gaadho xaaladdiiyo uu ku jiro horta wuu ka baxaa Mhm.
hadduu doono tuka adag ka galo ama tuka wanaagsan ha gale Mhm.
laakiin marnayba haddii aad xaaladda aad ku jirta aad xal weydo Mhm.
inaad ka dhaqaaqdo waa xalka ugu Ah.
dambeeya marka halka ugu dambaysa la gaaro ayay noqonaysaa buddigaasi budhigaasi de waa Ah.
la tegiyba already wax soo noqonaya Aha.
nafgooda iyo roob galbeed midkoodna hadduu galbado soo meehayn gadaal gadaal uma soo noqdeen Ah, aad iyo aad mar- saas unbay ahayd.
aad iyo aad marka haddaynu u galno maansada Maansada.
een, eryadeeda Budde- maxay odhanaysaa waxay oranaysay marka hore bilowgiisa
Haye.
kalgacaylka bilowgiisa moogti Mhm.
marka hore bilowgiisa baashiraadda ereygiisa baxnaaniya ogaalkiisa naftu way u bogtaayoo dhankiisay u badataa boholyowga xiisaha bariidada aroornimo barqada tebaysa iyadoo toddoba subaxnimo lagula soo hadlayba tobanka horanaysa tole miyaad la soo hadsheen kaloo markuu dee bahalku xad beelo moogti wax isu marku badso de mar de mararka qaar baad odhanaysaa gacanta iga kaa dhacday hadda ma gacana kagama dhicin oo iska doonaysaa qofkii waa gacanta iga marka boholyowga xiisaha beriidada aroornimo bar toddobadii subaxnimo iyadoo lagula soo hadlayay ee tobanka subaxnimo oranaysa gormay uu kaa dambaysay war sanigii laba saacadood ka hor wada hadlayay labada saacadood baa laba maalmood kula laba noqonaya maalmood kula Haye, noqonaya haye.
boholyowga xiisaha beriidada aroornimo barqada tabaysaa qof bogsiin karaayo boogaha dhayayo iyo barashada ku moodaa yacni markaad waxana wanaaga ka yaabto waxaad soconaysaa wixii hore o dhan dee dhakhtarkiisii baad heshay aad iyo qof bogsiin karaayo boogaha dhayayo iyo barashada ku moodaa beriyo weedhahaagay rajo badan ka filataa beer laxawsigaagay nafta baari noqotaa aad beer laxawsigaagay nafta baari noqotaa ka hor barashadaadii badqab ruux ku noolaa soo badweynta caashiqa bartankeeda maad digin aad soo basharka oo idil magacaaga maan barin soo bilista koonkaba keli kaalamaan bixin soo bogayga muxibiyo marxabayn kumaad badin waxaan beri ka dhaartoon ka bogsooday waa hare soo iguma beerto uma baahni maantaba adoo jacayl ka dhaartayba markaad xaaladdaa gasho haddanaad moogta halkii ka meysaysaa hore biniaadnimo waa basiidee aad iyo waxaan beri ka dhaartoon ka bogsooday waa hore soo iguma beerto uma baahni maantaba jacayl xoog badnaadaan isjiirjiir ka baaqane haddaad aragto laba qof oo ishaysto oo murmayo oo kala cadhoonayo oo sometimes kala aamusayo oo haddana isu soo hiloobayo oo oo laba qofoo jacayl daacadi ka dhexeeyo marka waa xiisaha iyo jacaylka keenaya ayaa in labada- xaaladaa leh haddii xaaladdaa.
aan labada qof iskuba dhicin maalmo kala aamusin telefoonka onlineka iyo aad saa u yara dheehan oonad fariimihiisaa u dibi ooma la hadashay miskadiisaanad is odhan oona is- iyaduna xaaladaasoo kala gelin kaas jacayl maaha de haddii la isbarto la issalaamo la isdhaafo de dadka waa dad is yaqaan una jacayl kama dhexeeyo marka baalkaasi xalad malekaas xallad ma leh waxaad odhanaysaa de yani markaas heshaad dib u xasuusanaysaa moogta xaaladahaad soo marteen laakiin laba qofoo iska wada socda uuna nabad iyo khayratu ka dhexayso Ha.
jacayl kama dhexeed waa iska caadi Caadi ah.
ba wax saabsi buran maaha marka jacayl xoog badnaadaan isjirjir ka baaqane sida laysu bilayee maalmo laysu baantaa marun buu curtaayo fahamkuna buraayo xaajadu bas noqotaa xaalada xudka Ha, caalamka taa ha. dharaaraa busayl iyo boholyow la luudaa dharaaraa busayl iyo- busayl iyo boholyow la luudaa dhaayuhu burqanayaan wadnuhuna babanayaa niyadduna belbelaysaa xusuustana barkanaysaa waxa xusuusta la yidhaahdo yacni qofka markaad yaro kala aamustaan xusuustiisaa moogta way maalmi maalmi calaamad xasuusanaysaa marka maba aha xusuusta waad barkanaysaa barkinsoo lama barkado adigo xusuus baad barkanaysaa taasaad weheshanaysaa haa beernugeel dad beernugeel dartiibaa qofba kale basgaadha lama kala bogsoodo onlineka baas baa naftu hiilbidaysaa inaad aragti mooyaane markuu qofka qof jecel yahay ay kala aamusaan onlineka xitaa qofka koowaad ba noqdaa dhibaatada jirta adoo isla isgara mashquulin baad onlineka saa furaysa facebook mise iyadaaba ugu horeysa qofka ugu horeeya marka xusuusta waa maraysaa.
ma iska daysa waa walbahaarkada halkaana kaaga furmaya aad bogti iyo aad aad iyo aad lama lama kala bogsooday onlineka baas baa naftu hiilbidaysaa Haya,
fariimihii bilowgaa sida buug la xafidaa haya. way way Ha, hore ha, assalaamu calaykum tibaad kasoo bilaabaysaayo markaa saddex saacadood xaaladka yargelaysaa moogta marka waayii horeed soo wada marteen ba dib u daalacanaysa alla maalmihii wacnaayo wixii dhool samray dee moogta ma- fariimihii kalgacalka ayaa dib akhriyay ayaa dib isaga akhriyaysaa sidii Aye.
buug la koobaa deetana adoo marxaladdaa ku jira ayaa barqa subaxa iyadoo nafta biisa tahayba oo noloshaadii caadigaa iskaga mashquulsantay haa midkood baaqsanaanaya bariidada ku kadiya adigoo uun filinba telefoonka laakiin de isla go-aan baad gaadhay ayuu telefoonka ugu soo dhacayaa marka midka midkoodba aad adkaysan waaye midkood baa dee mid baa wanaagsanaa kan kaleba mu adkaysan inuu silkayna kule kanba uu iman laaye Aye.
waa laga soo irca korreeyuun midaan kusoo horeynaya Uu soo socday Aad iyo aad.
ya Aye.
marka markay halkaa marayso muxuu ahayn kalgacaylku wuu abelaya bartaa markay marayso ballantaynu dhiganiyo ayaa wuxuu odhanaya ballantaynu dhiganiyo beydkaynu qorshaynay inuu buro ma filane inuu baaqdo iyo dhici Inuu baaqday dheh.
ha marka ma sidaas xaaladeed horta halkaasay Xaaladdaas ahayd ah. Marka- marka aakhirka markan labadii qof mid- mid adkaysan waayo Ay- ay- ee laysu yimaado ayaa leeya yaanu yaanu burin ba Ha, halkii ayuu odhanaya, dee- Marka dardaaran baa la adkeynaya ballan.
laakiin dardaaranka waa had- qaarna ilaahay buu ku anfacaa Haya.
oo dee reeray noqdaan awlaad jacayl ku dhalatayna soomaalida waxay tiraa udgoonkaad ka garataay waxay rodaadhaxayda ku dhalaan oo nolol bay sameeyaan aad iyo aad qaarna dee moogtay beri baan wax jeclaadun bay kaga soo hadhaa Ay, kaga soo dowladda iga kacday Ha, ha, ha.
yees baa jirta aan imika weli soo bixin laakiin kulley dhowaan soo bixi doonta oo muuqaalkeeda xataa la duubay laakiin aan la baahin fanaanadeyda deeqa axmed geed baa qaada marka waxaa la yidhaha heestaa aan ku keenay dowlad waxaa la yidhaha maxaa dowlado burburay Haya.
dareen dhaba lagu alkumay dadaal badan loo huro dubaaq iyo maan ku tabay Haya. marka waa dowladda caadiga ahayd maahe waa waa- waa- Waa jacaylkii.
De- dowladdii caadiga maahe waa tii qalbiga laga dhiso laba dowladu waa mid caadi loo dhiso Haya.
mid qalbiga laga dhiso Haya.
ta qalbiga laga dhisaa ka xanuun badan ta caadiga loo dhiso Mhm.
marka dowladda qalbiga laga dhisay burburaya waa- waa waa xaajo aad u adag dhegaystayaal heestaasi weliba sugaan kale oo maxamed saalim curiyeen ee barnaamijyada soo socda ayaad ku maqli doontaan guud ahaana toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii caweyska washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo caweysin wanaagsan
Haddana gula marin cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi caweyska washington